bsmi illaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllahu wslama clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa mucala bnu asad qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bni اlmukhtaar qaala khaalidun اlxadaau xadaanaa siiqatu addihii iyo ayuu gadaal mariyey wuxuu soo hormariyey qofkii xadiidka xambaaray qaala khaalidun اlxadaau xadaanaa can abi cuثmaana wahuwa abu cuثmaan annahdi cabdiraxmaan bni mul qaala xadaanii camr bn اlcaas ana nabiy radia allahu canhu ana اnabiya salى اllahu alayh wali wasalama bacaahu calى jeyshi dati اsalaasil nebigu wuxuu u diray ou amiir uga dhigay jeyshu daati salaasil jeyshkaas ayuu amiir uga dhigay jeyshkan abubakar iyo cumar ayaa ku jireen ayb fa ataytuhu waan u imid buu yidhi camar bnulcaas faqultu waxaan ku idhi ayu nnaasi dadka keebaho kee aho axabbu ilayka adiga agtaada loo jacayl badan yahay qaala waxa uu yidhi caaishatu caaisha faqultu waxaan idhi min alrijaali ragga xaggooda yacnii kuwee agtaada loo jacayl badan yahay faqaala waxa uu yidhi abuuhaa aabbaheed qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga qaala uma cumaru bnu lkhadaab cumar ayaa ku xiga ayuu yidhi facadda rijaalan rag ayuu tiriyey markaa ayb marka rag buu tiriyey waxay kutusaysaa intii kale inuunan sheegin oo uu ibhaamiyey bacdi riwaayaat marka waxay tilmaamayaan dadkaas abuu cubayda yaa ka mid ahaa caamir bnu ljaraax iyo rag kaleo fara badan yaa ka mid ahaa cali laftirkiisa inuu ka mid ahaa bacdi riwaayaat ayaa sheegayaan wahaakada ayb isagana waxaa la yidhi su-aashan sababka keenay waxay ahayd camr bnulcaas maadaama amiir looga dhigay jeysh abuubakar iyo cumar ay ku jiraan wuxuu is yidhi armaad yacnii adiga ka fadli badantaha abuubakar iyo cumar markaa su-aasha sidaasaa keentay dhaheen shuraaxda markaa nebigu wuxuu u caddeeyey abuubakar iyo cumar labaduba inay ka fadli badan yihiin isaga oo dadkana yacnii ragga abuubakar uu ugu jecel yahay nebiga sala allahu calayh waali wasalam kadibkiisna cumar radia allaahu canhu marka waxaan ku dhex jirnay kitaabu fadaa'il asaxaaba baabu fadli abi bakrin ayaan ku jirnay abuubakar fadligiisana xadiidka daahir ayuu ku yahay ayb qaala xadaanaa abulyamaan whuwa alxakm bnu naafic alximsi qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamza can الzuhriyi qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yaquul baynamaa xilli raacin mid xoolo baynamaa xilli raacin mid la jiro fii hanamihi arigiisa mid la jiro raacanayo cadaa calayhi waxaa kusoo xadgudbay korkiisa addi'bu dhurwaa fa akhada minhaa wuxuu ka qaatay shaatan neef ari a buu ka qaatay fa talabahu raacii raacigii ayaa markaa yacnii soo raadiyey oo wuu ka daba tegey failtafata ilayhi di'bu dhurwaagii baa soo milicsaday raacigii fa qaala waxa uu yidhi man lahaa yaa iska lahaanaya yowma asabuc dugaagga maalinkiisa yaa yacnii iska lahaanaya oo yacnii iga celinaya aniga yowmu sabc marka laba sibay u dabdiyeen bidami ilbaa mararka qaarna yowmu sabci ayay dabdiyeen marka yowmu sabc marka la dabdinaa waxaa laga wadaa sabc waa dugaaggan caadiga ah waxaana laga wadaa maalinka baylaha ay u noqonayso dugaagga yaa iga dhacsanayo oo arigan iga yeelanayo sidaa inuu ka wado oo yacnii maalintaana waxay ku dhacaysaa sidaasi marka dadku ay fitnada iyo dhibaatada iyo qalaaqilka faraha badan ay ku mashquulaan oo maskaxdoodiiba ay keeni weyso inay xoolihii iyo kala ilaaliya ay kala habaystaan xoolahoodii ayaa fitnada darteed baa la moogaanayaa xoolahan markaasna dugaaggaasa marka iska qaadanaya wax allaala wuxuu doono macna sidaas waay macno kalena waxaa leedahay yowmu sabuc waxaa laga wadaa maalinta libaaxa aad adiga ka cararayso oo libaaxa uu kaa disho oo neefkii uu libaaxa la tago adigiina aad ka cararto wixii libaaxa uu soo reeba yaa iga xiga aniga ile yeygu waa cunayaa wixii libaaxa uu soo reereebo ayb maalinkaa yaa iga yeelanaya labadaas macnaa lagu macneeyey haddii ba'da la godo haddii ba'da la reebo oo biiskaani ilbaa la akhriyana macnaha waxaa weeyaan yowma asabci isaguna marka macaani fara badan buu yeelanaa macnaha ugu dhow waxay tahay yowma asabci ay yowma alhamli yacnii maalin maalinta la dayacaayo ay yowma alihmaal maalinka la dayacaayo yaa aniga iga leh ayb saasay ka dhigan tahay yowma maalin laysa lahaa uunan u sugnaanin raacin mid ilaalinaya hayrii aniga maahe aniga aan ahayn wa baynaa xilli rajulun nin yasuuqu ou kaxaynaya baqaratan sac qad xamala calayhaa oo markaa yacnii korkeeda uu wax ku xambaaray faltafatat ilayhi way milicsatay fakallamathu way la hadashay fa qaalat waxa ay tidhi innii lam ukhlaq lihaada innii aniga lam ukhlaq la iima abuurin lihaada kan in lay rarto la iima abuurin walaakinii khuliqtu lilxarhi waxaa la ii abuuray beeraha iyo dhulka inaan gediyo oo beeraha in laygu qodo laygu fasho fa qaala annaasu dadkii waxay dhaheen subxaana allah ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan qaala annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxauu yidhi fa innii aniga uuminu waan rumaynayaa bidaalika kaagaas aniga iyo wa abubakrin abubakar iyo wa cumar bnu اlkhadaab radia allaahu canhumaa yani meesha abubakar manqaba ugu sugan isagana iyagoon joogin meesha ayaa nebigu wuxuu yidhi dadkii waxay la yaabeen dhurwaa hadlaayo yacnii yey hadlaayo iyo waxay la yaabeen sac had baqara ama sac hadlayso markaasuu nebigu wuxuu yidhi aniga abubakar waa rumaynaynaa iyo cumar meeshaa marka abubakar nebiga iimaankiisa soo ugu kalsoonaa ayay deliil u tahay nacam meeshaasaana baabka iyo xadiidka munaasabo isaga ah ayb meeshaan marka fa innii uuminu bidaalika wa abubakrin ayb damiirkii marka ma soo celinin fa innii uuminu ana wa abubakrin iyo ma uunan dhihin ayb fa innii uuminu bidaalika kaagaas anigu waan rumaynayaa yacnii waxay ka dhigan tahay ana aniga ayaa rumaynaya iyo wa abubakrin iyo wa cumar bnu اlkhadaab radia allaahu canhuma xadiidkanna kitaabulxarfi ayuu nagu soo maray ayb qaala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdulaahi bn cabdiramaan wahuwa cabdullaahi bnu cuثmaan abu cabdiraxmaan almarwasi qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasiyu can yuunus huwa bnu yaziid alayli can الzuhriyi qaal akhbaranii bnu اlmusayab annahu samica abaa hurayrata radia allaahu canhu qaal samicadaas markay taallo annahu baa loo soo qadaraa annahudaas lama qoraayo ilaa kwaa la akrinaayo waxay noqonay marka qaala akhbaranii bnu lmusayab samica meeshay tahay annahu samica annahu samica abaa hurayrata radia allaahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu calayh waali wasalam yaquul baynaa ana naa'imun xilli aan hurdo ra'aytunii waa is arkaayey calaa qaliibin aan ku suganahay yacni ceel korkiis calayha dalwun calayhaa ceelka agtiisa dalwun wadaan ay tahay fanasactu minhaa waan shubay oo waa siibay maa shaa allahu intii alla doono ayaan wadaantaas ceelkii biyaha uga bixiyey uma akhadaha bnu abi quxaafa abuubakar baa qaatay fanasaca bihaa wuxuu ka siibay oo ka bixiyey danuuban hal wadaan ow danuubayni ama laba wadaan ayuu ka saaray wa fii nascihi bixintiisana dacfun taagdarri ayaa ku sugnayd wallaahu allana yakfiru lahu waa kabayaa alle ayb wallaahu allana yakfiru lahu wuxuu u kabayaa dacfahu dacfigiisa uma istaxaalad waxay noqotay wadaantii karban wadaan weynin badan bay noqotay fa akhadaha bnu lkhadaab cumar ayaa qaatay falam ara ma aanan arkin cabqariyan mid aad wax u yaqaano min annaasi dadka ka mida yansicu bixinaayo nasca cumara cumar bixintiisa oo kale xataa daraba annaasu ilaa dadkii ay ku sugnaadeen oy ahaadeen bicatanin yacnii meesha geelu uu farfariisto marka biyaha uu cabo kadib durduurta iyo intuunan gelin meesha uu fariisto yacnii meesha hadda qofka fariistay waa qof biyihii ka wabxay waay oo ka dhergayay ka dhigan tahay marka cumar aad buu u shubay dadkiina waa ka dherjiyey waay biyihii nacam ilaa ay marka dadkii durdur ay fadhiistaan ayb xadiidkan marka hadda ka horna uuna soo maray imaamu shaafici xadiidkan wuxuu u fasiray iyaga khilaafadoodu ku fasiray wuxuu yidhi abubakar laba wadaan ama hal wadaanuu shubay maxay ka dhigan tahay laba sanuu nebiga ka dembeeyey laba sano bisow madax ahaa ayb wa fii nascihi dacfun taasna waxaa keenayo abubakar futuuxaad iyo isagu ma samaynin maxaa yeeley wuxuu ku mashquulay gudaha oo nimankii markaa yacnii ahlu riddada ahayo diinta ka baxay ayaa xarbigooda iyo dagaalkooda ku mashquulay saas darteed marka futuuxaad kore ma uunan samaynin bannaanka ah cumarna toban sano iyo lix bilood buu madax ahaa isagaada marka futuuxaad badan baa waqhtigiisa ciraaqa la furtay shaam ayaa la furtay fursoo u dhaardhacay kunuusu kisra ayaa la qaatay fii sabiililaahi baa sadaqo looga dhigoo lagu bixiyey waxaasoo dhan marka waa xoogga iyo kaartida uu sheegayo cumarna uma suurto gasheen arrinkaas hadduunan abubakar gudaha uusan xalliyeen marka iyada laftirkeeda fadligeeda abubakar waxbuu ku yeelana wallaahu yakfiru lahudaasna wuxuu leeyahay dembi ma aha abubakar uu galay ee waxay tahay maadaama futuuxaadkii bannaanka oo uu higsanayey uunan helin intaa ilaahay baa u kabaayo w manaa saasay ka dhigantahay isagu wax dembiya ma lahan ayb macnaa marka xadiidka abubakarna fadlibaa ugu sugan cumarna gees kale yacnii khilaafadiisa dheer iyo yaa marka xadiidku tashbiihu uu ku dhacaya ayb qaala xadaanaa muxamed bnu muqaatil qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasi qaala ahbaranaa muusa bnu cuqba wahuwa almadani saaxibu lmaqaazi weeyaan waa ninka imaam maalik maqaazida uu ka qaato can saalim bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxa uu yidhi man jara qofkii jiido hawbahu maradiisa oo anqowga ka hoos mariyo rag ah khuyalaa'a kibir dartii u yeelo lam yandur illaahu ilaahay ma eegaayo ileyhi xaggiisa ma soo eegaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yacnii naxariis ilaahay ku eegi maayo fa qaala abuubakrin abuubakar waxa uu yidhi inna axada shiqay hawbii maradayda labadeeda dhinac mid ka mida yastarkhii wou laallaadsamayaa ilaa an atacaahadda inaan ku dadaalayo maahane oon maanta dhan kor u qaadqaadaya maahane ilaa an atacaahada inaan ku dadaalayo daalika kaagaas minhu isaga yacnii xaggiisa inaan ku dadaalaya maaha si kale uu iga dhacdhacayaa fa qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku waxa uu yidhi innaka adiga lasta adiga ma tihi tasnacu inaad samaynayso daalika kaagaasi khuyalaa'a kibir inaad u samaynayso adiga ma tihid yani xadiidkan bukhaari wuxuu keenay marka baabu manaaqibi abibakrin manaaqibta abuubakarna wuxuu ka quseeyaa ama ka soo gelaya meesha dambe nebigaa wuxuu uga marqaati kacay nin kibir inuusan ahayn ayb nebigaa saa uga marqaati kacay meeshaa marka waxay kutusaysaa da abubakar marka maadaama nebiga oo loo waxyoonaayo isagu uu yidhi adiga kibir kuuguma jiro la yidhi qof kale marka waxaa weeyaan dee ma dhihi kara sidii abubakar oo kalean ahay aniga dharkii hoosaan geynaya waa yacnanqowgan ka hoos marinayaa kibirna kama wado oo aniga kibir iguma jiro ma dhihi karo kibir iguma jiro ammaan waay waa is ammaanaysaa laakiin nebiga ammaantii abubakar ammaantiisa nebiga ammaanay isaga wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayb hadduu abubakar adiga kula mid yahay abubakar sidan looma ammaaneen ayb hadaad leedahay sidii abubakar oo kalean aniga ahay ayb xadiidkana marka wuxuu ku keeni doonaa kitaabu libaas wixii isbaalka iyo meelaha iyo waxyaabahaas khuseeyo ta kale abubakar isagoo hadda marada waa ka dhecdhacaysay way ka weynayd waa ka dhecdhacaysay maanta dhan marka waa soo qabqabanayay oo kor buu usoo qaadqaadayey ayb waa kala duwan yihiin marka abuubakaroon u qasdin iyo nin u qasdaayo oo marka horeba dhahayo yacnii tolmada dheeray dhahayen ayb oo isagoo marka yacnii maradiisii iyo wixiisii habaysan karo ninka dhahayo yacnii dhib ma lehe dheeray iyo abuubakaroo isaga maanta dhanba kor u qaadqaadayo ayb isku mid ma noqonayaan marka labadooda ayb ayb inaka lasta tasnacu dalika khuyalaa qaala muusa muusa bnu cuqba waxau yidhi faqultu lisaalimin saalim ayaa waxaan ku idhi adakara cabdullaahi cabdullaahi ma sheegay man jara isaarahu qaala waxau yidhi lam asmachu ma aanan maqlin dakara ilaa hawbahu yani xadiidkii hore muxuu ahaa man jara hawbahu buu wariyey ibnu cumar waxaa la weydiiyey marka man jara isaarahu ma sheegay isaar ma sheegina thawb uu sheegay marka thawb iyo isaarna waa kala caamsan yihiin dabcan sidaad dareemaysaa ayb ayb qaala alimaamu اlbukhaariyu marka xadiidka wuxuu leeyay ibnu xajar wafi اlxadiidi min alfawaa'idi ana man akara min shayin curifa bihi ninkii shay badsado waa lagu aqoonsadaa shayga wa anna acmaala albiri qalla an tajtamica xadiidkii kaleaxadiidkan yacni isaga tarjamadiisa meeshaas waa innaka lasta tasnacu dalika khuyalaa oo abubakar marka ammaana ugu sugan xadiidkan qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala akhbaranii xumayd bnu cabdiraxmaan bni cawf ana abaa hurayrata qaal samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man anfaqa zawjayni qofkii nafaqeeyo oo bixiyo zawjayni laba shay laba sinfi min shayin oo wax ah min alashyaai oo ashyaada ka mida fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku bixiyo duciya min abwaabin duciya waxaa looga yeeraa min abwaabi yacni aljanna yacni min abwaabi aljanna jannada irdaheeda ayaa looga yeeraa ayb haadaa khayrun yuqaalu waxaa la dhahayaa haadaa kani khayrun wax fiican waayo faman kaana min ahli salaati qofkii ahlu salaad ah duciya min baabi salaah ayaa looga yeerayaa waman kaana min ahli اljihaadi qofkii ahluljihaad ah duciya min abwaabi اljihaad ayaa looga yeeraa waman kaana min ahli sadaqati qofkii ah duciya min baabi sadaqa waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi siyaam ayaa looga yeeraa wa baabi rayaan iyo baabu rayaan afarow sheegay marka man anfaqana waa yidhi salaadaad iyadu nafaqayn maaha sadaqa ma ahane see laba shay salaad loogu bixinaa culimmada marka waxay yidhaahdeen waxaa salaada laftirkeeda da nafaqa iyo waa u baahan tahay maxaa qofka dharkuu ku tukanaaye iyo makaanka lagu tukanaaye iyo waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihin wax lagu bixiyeen ayb nafaqadeedu iyado marka sidaas ayb siyaamkii isaguna dee sadaqadii way ku dhex jirtaa waa ka agdhowdahay oo qofka saa'imka waxaa loo sunneeya ixsaan iyo yacni sadaqaad iyo waxyaabahaas ayb jihaadkii isagada maal waa u baahan yahay dabcan wahaakada afar buu sheegay axaadiidtana waxay tilmaamaya jannada sideed albaab inay leedahay albaabaha marka ibnu xajar wuxuu sheegay waxaa ka mida buu leeyahay wa ama alhalaathatu alukhraa shanuu sheegay saddexda kale oo mid waxaa weeyaan yacnii xajka isaguna qofka albaab ayaa looga wacayaa saasay shan ku tahay saddexda kale wa ama alhalaathatu alukhraa fa minha baabu alkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas dadka carada isku caburiyo oo dadka cafiyo albaab bay leeyihiin jannada ay ka galaan rawaahu axmed ibnu xambal ayaa wariyey can rawx bni cubaadata can ashcad can ilxasan mursalan ina lilaahi baaban fi ljannati laa yadkhuluhu ila man cafaa can madlamatihi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay jannada albaab albaabkaasoo uunan ka gelaynin ilaa qofkii cafiyey dulmi laga galay wa minha albaabu alayman albaab waxaa jira midigta xaggeeda jiro wa huwa baabu lmutawakiliin waa dadka ilaahay tala saarta albaabka ay ka galaan w waa toddobaatankii kun xadiidkii cukaashata bnu mixsan dadkaasi albaabka ay ka gelayaan baabul ayman xadiidku sidaas u dhahayay ayb wuxuu leeyahay oo kale ayb wa ama ahaalidu midka saddexaad falahu falacalahu baabu dikri inuu yahay dadka ilaahay xuskiisa badiyo oo aad ilaahay u xusa albaabka ay ka gelayaan w albaabihiina marka siyaabahaas u sheegan markaa wuxuu yidhi yaa cabdallaahi ayaa la dhahayaa hada khayrun faman kaana min ahli salaati duciya min baabi salaah waman kaana min ahli اljihaadi duciya min baabi اljihaad waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqة waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi siyaami wa baabi rayaan faqaala abu bakrin abu bakr waxa uu yidhi maa calىa hada aladii yudcaa maa calىa hada midkan korkiisa ma ahaanin alladii yudcaa loo yeeraayo min tilka alabwaabi albaabadaa looga yeeraya min daruuratin wax dhiba ma haystee ninkii hal albaab laga wacaa wax dhiba ma haystee mid laga wacaya albaabadoo dhan ma jiraa wa qaala waxau yidhi hal yudcaa minhaa ma looga yeerayaa kullihaa dhammaanteed axadun axad looga yeeraya ma jiraa yaa rasuul allah qaala waxau yidhi nacam haa waarjuu waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid tahay kuwaas yaa abaa bakrin kuwa albaabadaasoo dhan loogaga yeeraya inaad ka mid tahay ayaan rajaynayaa rajada marka rasuulka de waxaa weeyaan waa xaqiiqo wuxuu leeyahy marka wafi lxadiidi min alfawaa'idi xadiidka waxaa ku suganoo fawaa'id ah anna man akara min shayin curifa bihi ninkii shay badsado waa loo shaygaasi marka ahal buu u noqdaayo waa loogu magacaabayo waa lagu gartaa maxaa laga qaadanayaa marka man kaana min ahli salaati man kaana min ahli siyaam ahlu siyaam muxuu ku noqonayaa inuu soonkii badsaday ahlu salaad muxuu ku noqonayaa inuu badsaday salaaddii hadduu badsado ahlu salaad waa loogu magacaaba marka waana lagu garana wa anna acmaala albiri khayrka acmaashiisana qalla waxaa yar an tajtamica jamiicuhaa lishaksin waaxidin cala asawa khayrka albaabadiisoo dhan inay hal qof ku kulmaan waa yar tahay oo si siman ay ugu kulmaan aad bay u yar tahay walidaalika dadku yacnii abubakar oo kale uu nebigu ku sheegay sala allahu calayh waali wasalam xadiid kalena waa tou ah maanta yaa janaaso raacay abubakar aniga buu yidhi maanta yaa miskiin quudiyey aniga maanta yaa saa yeela aniga markaasuu nebigu sal ll salam uu yidhi markaa abubakar sidaanoo kalena ugu bishaareeyey ayb way ku yartahay marka dadka ninna baabka cilmigaa loo furaa nin baab salaad baa loo furaya nin baabulqur'aan baa ilaahay u furaya nin fiqigaa ilaahay u furaya ninba meeshii ilaahay doonaa loo furaanayb waa yaryahay marka nin intaasoo dhan loo furay aaduu ugu yaryahay dadka dhexdooda ninkii ilaahay siiyana daalika fadlullah yu'tiihi man yashaa ninkii marka mid ka mida ilaahay u furo inta kalena wax ka garansiiyo uun isaga laftirkiisa khayr buu haystaa wa ana almalaa'ikata yuxibuuna saalixii bani aadama wayafraxuuna bihim xadiidka waxaa laga qaadanaya malaa'igtu inay jecel yihiin dadka bani aadamkee wan wanaagsan kuna farxayaan maxaa yeeley mid walbaa malaa'ig baa u yeerayso jannada waxa uga yeeraya waa malaa'igta ayb inay jecel yihiinna waxaa ku tusayda qur'aanka ilaahay wuxuu yidhi aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu istikfaaray ilaahay u weydiinaya qaala xadaanaa ismaaciilu bnu cabdillaahi wahuwa aluweysiyu ismaaciil bnu abi uweys qaala xadaanaa sulaymaanu bnu bilaal wahuwa almadaniyu can hishaami bni curwata qaala akhbaranii curwatu bnu zubayr can caaishata radia allahu canha zawji nabiyi sal l slam ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka maata wou dhintay wa abubakrin abubakar oo bisunxi meeshaas joogo sunxi meel magaceed waayo madiina cawaali lmadiina qaala ismaaciilu waxau yidhi yacnii bilcaaliyati meesha caaliyada isagoo joogo madiina meel xaafad ka mida faqaama cumaru cumar waa istaagay yaquulu isagoo dhahaya markaa wallaahi baan ku dhaartee maa maata rasuulullahi sal l salam rasuulkii ilaahay ma dhimanin qaalat waxay tidhi waqaala cumaru cumar waxauu yidhi wallaahi maa kaana yaqacu wallaahi baan ku dhaartee maa kaana yaqacu ma uunan ku dhacaynin fii nafsii nafsadeyda ilaa daaka kaagaas maahan yanii nebigu inuusan dhimanin unbaa nafsadeyda ku dhacday walayabcaannahu allaahu ilaahay nebi moxamed waa soo bixin doonaa falayaqdacanna wuxuu jari doonaa aydii rijaalin rag gacmahooda wa arjulahum iyo lugahooda yanii wuxuu leeya nebigu ma dhimanin waa la soo bixin doonaa raggan dhahaya nebigu waa dhintay iyana lugaha iyo gacmuhu ka jari doonaa cumar marka sidaan muxuu u leeyahay marka wuxuu u leeyahay waxaa ku dhacay duhuul waxa markay dhacda yacnii musiibo weyn markay timaado dadka xoogaa idraagooda iyo fahamkooda iyo qur-aankii inay wax ka soo bixiyaan iyo axaadiidta inay wax ka soo bixiyaan iyo xoogaa yacnii waxaa weeyaan waa ku culus tahay markaasoo kale nebigana sala allahu calayh waali wasalama yacnii fitanka waaweyn ee dhacaaya wuxuu ku sheegay sida axaadiidta qaar ay tilmaantay fidnooyinka waaweyn ee dhacaaya waxaa ka mida buu yidhi aniga dhimashadeyda oo rasuulku wuxuu leeyahy dhimashadayda ama geeridaydu waxay keenaysaa fidno oo mid dadka lagu kala saaraayo waayo qofkii marka ku sabro oo sidii saxda ahayd maro waa qof fidnadaa ka baxay qofkii kalena de waxaa weeyaan fidnadii marka waa ku dhacayaa oo ficlan nebigu markuu dhintayna dad badan waa tii diinta ay ka baxeenba dad badan waa tii ridoobeenoo gadaal ay u laabteen ibnu teymiya marka wuxuu leeyahy kitaabkiisa la yidhaha aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaabir wuxuu yidhaahdaa markay fitanka waaweyn oo kale ay jiraan dadka maskaxdoodu sida caadiga ma ahaanayso waxaa ku dhacaya duhuul iyo wareer wareerkaasi wuxuu keenayaa wixii ay yaqaaneen xataa inay iloobaan qisadaanu tusaale usoo qaadanaa marka wuxuu leeyahy nebigu markuu dhintay sala allahu calayh waali wasalama cumar aayadahan hadda abubakar akhrin doono cumar waa yaqaanay haddana waa iloobay maxaa yeeley waxaa ka tan badatay dhacdadaas dhacdooyinku marka waxay leeyihiin mashaakilkooda ay leeyihiin ayb markaa sidaasuu cumar yidhi fajaءa abuu bakrin abuu bakr baa yimid fakashafa can rasuuli اllahi sal ly slam nebiga ayuu fayday faqabalahu waa dhunkaday faqaala waxauu yidhi biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahaye dibta waad wanaagsanaatay xayan nolol iyo mayitan geeri nolol iyo geeriba waad udgoon badatay oo waa wanaagsanaatay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee laa yudiiqaka allaahu ilaahay ku dhadhansiin maayo almowtatayni labadii geeri abaddan weligaa laba geeri weligaa ilaahay maku dhadhansiinayo yacnii cumar buu wuxuu leeyahay haddii la yidhaha nebigu waa soo noolaana haddana haddana aad dhimatay haddii lagu soo noolay haddana mar labaad baad dhimanaysaa laba geerina ma dhadhaminaysid oo ilaahay ku dhadhansiin maayo uma kharaja waa baxay faqaala waxa uu yidhi ayuha alxaalifu war midkaagan dhaaranayo cumar buu ka wadaa calaa rislika tartiibta falamaa takallama abuu bakrin abuubakar markuu hadlay jalasa cumaru cumar waa fadhiistayba abuubakar waa ka hibaysan jiray radia allaahu canhu cumar cumar abuubakar wuu ka hibaysan jiray war midkaagan dhaaranayo fariisuu yidhi markaa ninka cumar sidaa dhihi kara waa nin weyn isagana nacam oo isagiiba kasii fadli badan oo kasii weynin badan maxaa yeele cumar saxaabada kale waa ka hibaysan jireen ibnu cabbaas radia allaahu canhu wuxuu yidhi laba sano ayaan daba socday anoo su'aalayo naagihii nebiga naagihiisa inuu furay iyo in kale yacnii labadii naagood ee alla uu yidhi in tatuubaa ila allaahi faqad saqad quluubukumaa laba sana igu qaadatay cabsi ama heybad aan ka hiibaysanayo darteed ee isaguna marka abuubakar uu ka hiibaysanayo iska fariisaa layidhi waa fariistay faxamid allaaha abuu bakrin abuubakar allou ammaanay mahadiyey wa ahnaa calayhi wuu ammaanay wa qaala waxa uu yidhi alaa hooy man kaana qofkii ahaa yacbudu muxamadan inuu muxamed caabudi jiray sala allahu calayhi wasalam fa ina muxamadan muxamed qad maata waa dhintay waman kaana yacbud allaha qofkii alla caabudayeyna fa ina allaha xayun alla waa mid nool laa yamuutu ma dhimanayo weligiis hadalkii marka waa u kala gooyeyba wuxuu yidhi ninkii muxamed caabudi jiray muxamed waa dhintay ninkii alla caabudi jirayna alla waa nool yahay weligiina ma dhimanayo wa qaala waxa uu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun innaka adiga mayitun mid dhimanayaa tahay wa innahum iyaguna mayituuna kuwa dhimanayaan wa qaala wuxuu alla yidhi wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay'a wasayajzi allaahu shaakiriin aayaddaanoo iyadana tusayso nebigu inuu dhimo karo nebigu in la dili karo laakiin haddii la dila ama uu dhinto idinku diinta maa ka laabanaysaana layidhi aayaddaana waa akhriyey qaala marka aayaddaa markuu akhriyey cumar waa degey wuxuu leeyahay marka kaannamaa aayaddu inay hadda soo degtaanba moodayey wouna yaqaanay dabcan aayadda qaala waxauu yidhi fanashaja annaasu dadkiibaa ooyeen yabkuuna iyagoo markaa ooynayo qaala waxa uu yidhi waijtamacat ilansaaru marka intaa dadkii marka abuubakar warkiisii markay dhegaysteen aad bay u ilmeeyeen waana sugnaadeen ayb waijtamacat ilansaaru ansaar waxay ku kulmeen ilaa sacd bni cubaada sacd bni cubaada inay madax ka dhigaan fii saqiifati bani saacida meeshaasi meeshaa saqiifati bani saacida la yidhaahdo ayay ku shireen iyagoo markaa sacdu bnu cubaada madax ka dhigaayo ila nebigu hadduu meesha ka baxay maamulaa la rabaa nacam madaxtinimaa loo baahan yahay nacam ayb marka nebiga intaan la aasin ama aan la duuginba ayaa iyagu marka saxaabadii qofkii ay markaa horta madax ka dhigi lahaayeen ay ka dambay lahaayeen ayay markaa inay sameeyaan isku dayeen taana marka waxay ku tusaysaa imaamada ama yacnii imaarada ama maamulka meel weyn inuu diinta ka joogo maxaa xataa rasuulka aaskiisa iyo qabanqaabintiisa iyo waxay u baahan tahay qof looga dambeeyo haddii nin walbaa wuxuu raba iska sameeyo fawdaa dhacaysa iyaga marka sacdu bnu cubaada dadkii markaa madiine joogay sacdu bnu cubaada ugu weynaa yani reer madiina dadkii awal aws iyo khasraj de awsna de sacdu bnu mucaada oday u ahaa sacdu bnu mucaadin hore u dhintay marka qoladan kale odageedaa joogay sacdu bnu cubaada isagay rabeen marka inay madax ka dhigaan ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen ansaartii marka minaa amiirun annagu amiiran len ayaan yeelanaynaa wa minkum amiirun idinkuna amiir baad leedihiin haddaa muhaajiriintihiin yani waxay ka wadaan carabtu ma aynan aqoonin ninka yani qabiilada nin iyada ka dhashay unbaa madax u noqon jiray yacnii qabiilku ninaan isaga ka dhalanin oo iyaga aan ka dhalanin in amar ay ka qaataan ama uu madax u noqdo ma aysan aqoon jirin de rasuulkiina rasuulnimay u aaminsanaayeen marka hadda qofaan rasuul ahayn qolo uunan ka dhalanin madax muu u noqon karaa iyagu ma aqoonin marka taas saa darteeda waxay yidhaahdeen da haddii rasuulkii uu dhintay annagana ansaar amiiraan lahaanaynaa idinka muhaajiriinana amiirkiinaad leedihiin fadahaba ilayhim abuu bakrin wacumaru bnu lkhadaab iyo waabuu cubaydata bnu ljaraax ayaa u tageen fadahaba cumaru yatakalam cumar wuxuu doonay inuu hadlo faaskatahu abuu bakrin abuu bakr baa aamusiyey wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayey wallaahi baan ku dhaartay maa aradtu ma aanan rabin bidaalika kaagaas inaan hadlo ilaa annii qad haya'tu waxaan diyaarsaday kalaaman hadal qad acjabanii icajabgeliyey khashiitu aan ka cabsaday allaa yabluqahu abuu bakrin abuu bakr inuunan gaarin yacnii hadal baan diyaarsaday isku dubarrito waxaan islahaa hadalkaas bal aad sheegtid hadalkaas ama abuu bakar ounan saa u sheegi karin abubakar amaana hadal yacnii isku dubaridan ounan u diyaarsanayn sidaasaan islahaa buu yidhi nacam fauma cumar marka aamus markii la yidhi waa aamusay uma takallama abuu bakrin abubakar baa hadlay fatakallama wuxuu ku hadlay fatakallama abuu bakar wou hadlay ablaqa annaasi dad midka ugu balaaqo badan xaal uu yahay isagoo yacnii dadka ugu aftahanimo badan oo ugu wixii aan sheegi lahaa iyo ka badanba iyo ka fiicanba sheegay waxyaabihii uu sheegana hadalkiisa waxaa ka mid ah ansaartii inuu ammaanay mansiladoodii sheegay xadiidtii fadaa'isheedii uu ka hadlay dabadeed marka hadalkaanu yidhi fa qaala fii kalaamihi hadalkiisa markaa wuxuu ku yidhi naxnu alumaraa'u annaga muhaajiriina ayaa waxaan nahay dadka umarada ah wa antum idinkuna alwusaraa'u baa tihiin dadkii noo kaalmaynayaa tihiin oo noo yacnii muhimadda noogu kaalmaynayo abuubakarna marka iskama dhihin hadalkaasoo nebigu wuxuu ka maqlay isagoo dhahaya ala'immatu min quraysh a'immadu qurayshay ka ahaanaysaa iyo isagoo dhahaya qadimuu qurayshan quraysh ha la hormariyo walaa taqadamuu calayha iyo ha ka hormarinina quraysh isagoo dhahayuu maqlay faqaala xubaabu bnu lmundir ayaa wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa nafcalu ma samaynayno minaa amiirun wa minkum amiirun faqaala abuu bakrin abuu bakar waxau yidhi laa maya walaakina alumaraa'u wa antum alwusaraa hum qoladan oo quraysh ah awsatu alcarabi carab midda kuwa ugu fiican waay daaran xagga degmada yani awsat hadda waxaa laga wadaa waa bimacnaa axsan bimacnaa axsan weeyaan awsatu alcarabi carab kuwa ugu wanaagsan weeyaan daaran xagga dalka wadannimada leanna quraysh xaggay deganaydna makay deganayd makana meel ka wanaagsan ma jirto carab oo dhan yacnii maka meel weynay ka taay qalbigoodu waa ku weynayd mako ayb jaahiliyadii iyo islaamkiiba labadaba maka marka meel ilaahay yacni qabla alislaamna waa ku weynayd qalbigooda carabta bacda alislaamna hadda diintii baaba aad u sii weynaysay wa acrabuhum weeyaan kuwa ugu yacni carabnimaysan axsaaban xagga nasabkana qolooyinka yacni nabiyullahi ismaaciil galana ayaga ayaa ugu yacni nasab fiican fabaayicuu cumara cumar la mubaayacooda ow abaa cubaydata abubakar marka isagu waa tawaaduca marka wuxuu leeyahay qofku hadda inuu yidhahdo aniga halayla mubaayacooda maba ahan banacay wuxuu yidhi cumar la mubaayacooda ama waxaad la mubaayacotaan abuu cubayda faqaala cumaru cumar waxauu yidhi bal nubaayicuka anta adaan kula mubaayacoonaynaa fa anta sayidunaa adiga waxaa tahay sayidkeenna wa khayrunaa kii noogu khayr badnaa baad tahay wa axabbunaa ilaa rasuulillahi sal l salam nebiga agtiisana midka loogu jeclaa baad tahay ayb fa akhada cumaru biyadihi cumar gacantiisiibuu qabtay fa baayacahu waa la mubaayacooday wa baayacahu nnaasu dadkii baa la mubaayacoodeen faqaala qaa'ilun mid baa marka wuxuu yidhi qataltum sacda bna cubaada sacdu bnu cubaada ayaa disheen yacnii waxaa laga wadaa wixii niyadda uu ku haayey ayaa meeshii ka baxay nacam hadda sacad nin hadda xukun raadisa ma uunan ahayne say laftirkiisa abubakar waa la mubaayacoodee qataltumtaan macnaheedu waxa ay tahay niyaddaad ka disheenoo kale nacam isagu niyadiisa iyo himiladiisa waxaa ku jirta inuu madax noqonayo laakiin marka yacni waa niyad jebiseen waayb faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi qatalahu llaahu ilaahay baa saa yeelay yani qatalahu llahu habaar ma aha macnaha waa khabar qatalahu llaahu ilaahay baa arrinkaa uu niyeysnaa baabi'iyey ee annaga ma anan baabi'inin maadaama rasuulkii uu yidhi ala'imatu min quraysh annaga ma baabi'inine allah niyadiisa jebiyey wixii ku jira xadiidku marka macalushaahidka fa anta sayidunaa wa khayrunaadaas iyo waxyaabahaas weeyaan abuubakar marka inuu ugu fadli badnaa iyay tusaysaan dadkii dhammaana marka way la mubaayacoodeen masjidkay kula mubaayacoodeen waxaa ugu dembeeyey cali radiallaahu canhu lix bilood kadib ayuu la mubaayacooday calina mashquul buu ahaayo wuxuu mashquul ku ahaa faatima ayaa jiratay iyada ayuu baxnaaninayay marka oo jiradeeda ayuu mashquul ku ahaa markii faatima ay dhimatay ee la duugayna cali marka wuu la mubaayacooday abubakar radia allaahu canhu sidaasay marka abubakar imaaradiisu waxay u noqotay imaaro saxaabadii oo dhan ay ku wada jiraan ansaar iyo muhaajiriin dhammaantoodba qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllah waqaala cabdullaahi bnu salim can الzubaydiy qaala cabduraxmaan bnu اlqaasim ahbaranii اlqaasimu ana caaishaةa radia allahu canha qaalat waxa ay tidhi shakhasa basaru الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga araggiisii ayaa kor aaday yacni waa dhintay uma qaala waxa uu yidhi fi rafiiqi اlأclىa hadalkaasuu yidhi alaaan saddex jeer waqasa alxadiida xadiidkii buu sheegay qaalat waxay tihi caaisha famaa kaanat ma aynan ahaanin min khudbatihimaa khudbadooda yani xaggeeda min khudbatihimaa abubakar iyo cumar labadii khudbo ay akhriyeen labada khudbo tee waa markii nebigu dhintay cumarna waa kii yidhi ilaahan ku dhaartee ma dhimanin ninkii waa dhintay yidhaahdana marka yacni nebigu waa lasoo bixin doonaayo lugaha iyo gacmuhu ka jaraya khudbad taas khudbaddii abuubakarna waa tii ka dambaysayoo uu yidhi man kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maat middaas waa famaa kaanat ma aynan ahayn min khudbatihimaa khudbadooda labadooda khudba xaggooda min khudbatin ay khudbatan minta dambe waa zaa'ida minta horena waa bayaaniye minta hore waa bayaaniye minta dambena waa zaa'ida famaa kaanat ma aynan ahaanin min khudbatihimaa labadooda khudbo yacnii xaal ay tahay ma aynan ahaanin min khudbatin ay khudbatan ma aynan ahaanin minta dambe waa zaaid ilaa nafaca allaahu alla waa ku anfacay bihaa iyada yani labada yani waxay ujeedaa marka labadooda khudbo mid kastaa ilaahay dadkuu ku anfacay laqad khawafa cumaru cumar wuxuu cabsi geliyey annaasa dadka munaafiqiintii buu cabsi geliyey cumar saasay faa'iido u lahayd wa inna fiihim dhexdooda waxaa ahaa la nifaaqan nifaaq ayaa ku jiray dad badan faraddahum allaahu bidaalika ilaahay subxaanahu watacaalaa wuu soo celiyey bidaalika khudbadaa buu ku soo celiyey uma laqad basara abuubakrin abuubakar wuxuu tusay annaasa dadkiina alhudaa dariiqa toosanoo abuubakarna dadka tusay cumarna munaafiqiintuu cabsi geliyey bay leedahay abuubakarna dadkuu hanuunkii tusay wacarafahum alxaqa xaqii buu tusay ou yacnii aqoonsiiyey ou baray alladii xaqa oo calayhim korkooda ah wa kharajuu bihi way baxeen yatluuna iyagoo akhrinayaan wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul ila shaakiriin laga gaaro yanii labadooduba mid walbaa marka wax fiican buu sheegay qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid can maalikin waa qutaybatu bnu saciid abu raja albaqlaani can maliki wmalik bnu anas imaamu daari اlhijra can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi alqaasim bn moxamed bn abi bakr can caaishaةa radia allahu canha anahaa qaalat waxay tihi kharajnaa maca rasuuli اllahi sal ly slam nebigaan la baxnay fii bacdi asfaarihi qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala ahbaranaa sufyaan qaala xadaanaa jaamic bnu abi rashid qaala xadaanaa abu yaclى can moxamed bni اlxanafiya md bn اxanafiya wuxuu aha wiilkii cali waxaa la dhihi jiray muxamed bnu cali bni abi aalib alxanafiyana waxaa loogu bixiyey waxaa dhashay islaan laga soo qafaalay min bani xaniifa ayaa cali u dhashay marka muxamed bnu اxanafiya la dhihi jiray faaimo ma dhalin isaga qaala waxau yidhi qultu liabii aabbahay baan waxaan ku idhi ayu nnaasi khayrun dadka keebaa u khayr badan bacda rasuuli اllahi sal ly slam rasuulka kadib qaala waxauu yidhi abuu bakrin ayaa u khayr badan qultu waxaan idhi uma man yaa ku xigo qaala uma cumaru cumar baa ku xigo wakhashiitu waxaan ka cabsaday an yaquula inuu yidhaahdo cuhmaanu xoogaa isaga marka cusmaan iyo cali cusmaanuu hormarin jiray ee cali buu hormarin jiray aabbihiis marka wuxuu yidhi yaa kale markaan idhaa cusmaan inuu dhahan ka baqay buu leeyahay xoogaa marka dhallinyaronimaa hayso marka aabbihiina waa uu xoogaa xamaaso u qabaa waa jecel yahay oo cusmaan iyo cali cali aabbihii buu rabaa inuu lasoo hormariyo qultu waxaan idhi buu yidhi uma anta anaa inta soo boodayba waxaan idhi uma anta adaa ku xiga kadib waa dhallinyaronimadaa keenaysa saasay shuraaxdu leeyihiin waxay ahayd yacni cali in la weydiiye isaga aabbihii inuu su-aalo maxaa isagaa saxaabi isagaa cilmi badan waa boobay marka nacam uma anta ayuu yidhi qaala waxauu yidhi maa ana anigu ma ahi ilaa rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mida un baan aniga ahayu yidhi tawaaducuu isaguna sidaa u yidhi markaa de waxay ahayd markii cuhmaan dhintay ka bacdi wax isaga ka fadli badanna dabcan ma joogin markaas nacam laakiin haddana anaa fadli badan ma dhahaayo isaga nacam waa tawaaducan ayb hoos buu isu dhigaa ayb marka xadiidka maxalushaahidka waxaa weeyaan cali radia allaahu canhu abubakar iyo cumar waa iska hormarin jiray isaga xataa nacam meeshaa marka waxay kutusaa shiicada qaladkooda iyo yacni dalaalka ay ku sugan yihiin maxaa yeeley cali laftirkiisa wuxuu leeyahay dadka yaa ugu fiican nebiga kadib abubakar yaa ku xiga cumar isagii baa wa laga wariyey manaaqibta abubakar iyo cumar iyaguna abubakar iyo cumar waxay u haystaan gaalo ee yacni diinka ka baxsan bay u haystaan qال xdثna qتyبة بن سعيد عن mالك عن cبدالرحمن بن القاسم عن أbيه عن cائشhaةa رضي الله عنها أنها قالت khرجna mعa رasuuل الlahi صلى اه عل sلم nbigaan la baxnay fي bacضi asفاarihi safaradiisii qaar ka mid a xatىa إida kuna bالbaydاء markaan gaarnay meeshaa baydاء la yidhaah ow bidاti الjeyش markaan gaarnay inqaطca waxaa go-ay ciqdun lii kuul aan lahaa ayaa iga go'day oo dhulka igaga dhacday faaqaama rasuulu llahi sal l salama nebigu wou nagaaday cala iltimaasihi liltimaasihi yacni raadid raadintiisa ayuu nebigu u nagaaday cabaar wa aqaama annaasu dadkiina way nagaadeen macahu nebiga maciisa walaysuu mana aynan ahayn calaa maa'in meel biyo leh ma aynan joogin walaysa macahum maaun biyona ma aynan wadanin faata annaasu dadkii waxay u yimaadeen abaabakrin abubakar faqaaluu waxay yidhaahdeen alaa taraa miyaadan arkaynin maa sanacat caaishatu caaisha waxay nugu samaysay aqaamat birasuuli illahi sal l salam nebiga ayay negeysiisay wa binnaasi iyo dadkiina macahu ay markaa nebiga maciisa ay yihiin nebigii iyo dadkii ayay daahisay walaysuu calaa maa'in biyana korkooda ma aha meel biyale ma joogaan walaysa macahu maaun biyana ma haystaan fajaءa abu bakrin abubakr baa yimid warasuulu اlahi sal l slm rasuulkuna waadicun ra'sahu madaxiisa ou dhigay calaa fakhidii caaisha waxay leedahay abubakar baa yimid iyadoo rasuulkana uu madaxiisa dhigay bowdadeyda yani ou jiifo qad naama uu seexday faqaala waxa uu yidhi xabastii rasuula اllahi sal l salam nebigii ayaad xabistay oo daahisay iyo wannaasa dadkii walaysuu calaa maa'in meel biyalena ma joogaan korkeeda walaysa macahum maaun biyana ma haystaan qaalat waxay tidhi facaatabanii abubakar waa i canaantay wa qaala waxauu yidhi maa shaa allahu an yaquula wixii ilaahay doonay inuu yidhaahdo ayuu yidhi wa jacala wuxuu gudagalay yadcununii inuu iduraayo biyadihi gacantiisa fii khaasiratii kellidayda sarartayda iga duraayo yanii intuu farta ayuu kellida saa igaga gelinhaya waa canaananayaa maadaama gabadhiisa ay tahay nacam isagii baan dadkiina iyada way ka soo dacwoodeenoo isagay ugaga soo dacwoodeen ficilkan marka yadcununii waa markay xisi tahay dacnigu laba noocuu noqdaa xisi iyo macnawi markuu xisiga yahay dacana yadcunu waa markuu xisi yahay durista yani farta qofka lagu mudaayo markay macnawi tahay oo ninkii hebel ah hebel nasabkiisau durayaa maalan waa macnawi markaas sooma yadcanu baa la dhahaya dacana yadcanu fulaanun yadcanu nasaba fulaanin hebel wuxuu durayaa hebel nasabkiisa duriddaas marka waa macnawi duriddaanna waa xisi yadcunuhu saasi u kala soocaya yadcununii biyadihi fii khaasiratii falaa yamnacunii ma iga celinaynin min ataxaruki dhaqaaq ilaa makaanu rasuulillaahi unbaa iga celinaya nebiga booska uu joogo calaa fakhidii bowdadeyda korkeeda uu yahay taasaa iga celinayso inaan dhaqdhaqaaqo waxaa ii diidaysay nebigaa igu jiifay rasuulka hurdadaa ka kicinin baan islahaa fanaama rasuulu llaahi sal l salama nebigu waa jiifsaday xataa asbaxa ilaa uu soo waabariistay calaa hayri maa'in biyola-aan korkeeda fa anzala allaahu aayata tayamum wixii marka dhibaatada la moodayeyba faraj bay keentayoo aayatu tayamumaa soo degtay xoogaagaas yarkee la daahay iyaa khayr badan in la helo xal qofku hadduu biyo waayo ciid inuu ku tayamumsado ku booraysto yacni marka xal waxaa noqotay xal ilaa qiyaami saaca muslimiinta ay yeeshaan ayaa ku yimid arrintan darteed marka waxay leedahay ilaahay wuxuu soo dejiyey tayamumkii aayata tayamum faanzla allahu aayata tayamumi fatayamamuu way tayamumsadeen dadkii faqaala usayd bnu xudayr usayd bnu xudayr baa wuxuu yidhi maa hiya ma aha biwali barakatikum barakadiinna midii ugu horreysay ma aha yo aala abi bakrin reer abubakarow barakadan tii ugu horreysay ma aha kuwo badan barako badan ayaa qoyskiinna laga helay iyo wanaag badan iyo khayr badan faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fabacana albaciira ratigii baan kicinnay alladii kuntu calayhi korkiisa aan ahaa fawajadnaa waxaan helnay alciqda kuushii taxtahu hoostiisa inay tahayba dadka marka shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa weligeed wuxuu yidhaahdaa dadka ahlu fadliga ah ee ahlu khayrka ah ee ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo fadliga isugu daray weligood abubakar waa ammaani jireen qisadahan uu marka soo daliilina usayd bnu xudayr saxaabi jaliiloo weyn ou ahaa nacam oo sacd ibnu mucaad ninka ku xigou ahaa aws marka la fiiriyo aad buu u ammaanay fiiri marka wuxuu leeyay maa hiya biawali barakatikum yani wuxuu ku tiriyey arrinkan barako iyo khayr inay tahay reer abuubakarow khayrkiinu kan uguma horreeyau leeyahay waa badnaan jiray weligiis weligiin khayr baad lahaydeen oo reer khayraysanaad ahaydeen saasay u ammaani jireenuu leeyahay cumar radia allaahu canhu saana abubakar uga heybaysanaya iyadan aan soo marnay cali radia allaahu canhu waa kii yaa ugu khayr badan dadka abubakar buu leeyahay weligeed wuxuu yidhi dadka kuwa ugu khayrka badan abubakar aad bay uga dambeeyeen u maamuusi jireen marka waxaa dareemay marka shiicadu caqligoodii marka inuu fooraro dad caqligoodii fooraro inay yihiin maxaa yeele dadkii muslimiinta akaabirulmuslimiin bay khilaafayaan waxay ka dhigan tahay marka akaabirulmuslimiin waxba ma yaqaanaan annagaa wax og iyay ka dhigan tahay walidaalika yacnii shacbi caamir ibnu shuraaxiil caamir ibnu sharaaxiil ashacbi markuu ka hadlaayay shiicada wuxuu ku tilmaamay inay yihiin wuxuu yidhi low kaanuu min albahaa'imi xoola hadday ka ahaan lahaayeen lakaanuu xumuran dameeray noqon lahaayeen walow kaanuu min atuyuuri shimbira hadday ahaan lahaayeenna waxaan ku shabahayaa buu yidhi lakaanuu rakhman shimbir marka waxaa leedaha waxaa ahaa shimbir dhagar badan oo yacni xun yaa sidaas magacaas leh oo shimbiraha ka mid a yacnii dhagar iyo damiinnimo uu ku sheegay dhagar iyo balaada marka qofka hadduu isku darsado marka damiinnimo oo yacni caqli xumo iyo hadduu dhagar isku darsado oo wax allaale wixii warkaba uu khiyaanayo ama dhagar isku darsado wax xun labadaas marka waxay ku tusaysaa yacnii dadka kuwa ugu xunna abubakaray necab yihiin kuwa ugu khayrka badanna abubakaray jecel yihiin miisaan marka abubakar miisaan fabacana albaciira aladii kuntu calayhi fawajadna alciqda taxtahu qaala xadaana aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaana shucbatu can alacmash qala samictu dakwana yuxadiثu can abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu sal ا l slam laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina falow ana axadakum midkiin haddii anfaqa uu bixiyo midla uxudin buurta uxud oo kaleo dahaban dahab ah maa balaga mudda axadihim midkood mudkiisa ma gaarayo walaa nasiifahu mud barkiina ma gaarayo mudku waa koombada koombo ama koombo barkeedna oo saxaabi uu bixiye ma gaaraayo haddaad bixisaan buurta uxudoo dahab ah taabacahu jariirun cabdulahi bnu daawuud cabdulahi bnu daawuud huwa alkhuraybiyu weyaan wa abuu mucaawiyata wa muxaadirun can ilacmash xadiidkanna marka sida saxaabada guud ahaan fadligoodu tilmaama xadiidkan wuxuu ku yimid cabdiraxmaan binu cawf iyo khaalid binu weliid ayaa hadal xoogaa dood iyo muran baa dhex maray markaasaa khaalid xoogaa waa hadalka ayuu ku dheerdheereeyey cabdiraxmaan markaasaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi laa tasubuu asxaabii war asxaabtayda ha cayninina khaalid baa lagu dhahayaa ogooda oo saxaabi isaga laftirkiisa fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu yacni meesha marka waxaa wax bixinta tiradeeda la fiirin maaye baahideeda la fiirinana oo wakhtigii koombada saxaabigu uu bixiyo wakhti aad loogu baahi badnaayuu bixiyey ninka gadaal ka imaanaya wax kastoo uu bixiyana wakhtiga uu bixinaayo wakhtigaa la mid ma aha lidaalika waxay la mid tahay laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu saasay marka yacni ay la mid tahay oo labadaa qolo ma eka kuwii markii hore wax bixiyey baa khayr badan khaalid marka isagu wuxuu aha muslimat اlfatxi ama fatxu maka ya maxaa tiri cabdiraxmaan bin cawf cabdiraxmaan bin cawf min asaabiqiina alawaliinu ahaa khaalidna dadkii gadaal ka muslimay buu ahaa nacam markaa nebigu wuxuu leey war saxaabadeydaas hore saabiqadooda ilaaliyo waxa ka sheeginina marka khaalidoo saxaabi haddii sidaa la yidhi ninaan saxaabi ahayn marka xaggee jooga marka culammadu waxay yidhaahdaan saxaabada atacarudu ilaa jaanibi saxaabati saxaabada dhinacooda xoogaa loo baxo oo wax laga sheego waxaa weeyaan calaamat alkhudlaan waa qof la hoojiyey calaamadiis u weyaan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu miskiin abulxasan qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa sulaymaanu can shariik bni abi namir can saciid bni اlmusayab qaala akhbaranii abuu muusa alashcariy radia allaahu canhu annahu tawada'a fii beytihi gurigiisa ayuu ku weysay qaatay uma kharaja waa tegey faqultu waxaan idhi laalzamanna rasuula allahi sal l salam nebiga ayaan laasimayaa oon maanta dhan la joogi doonaa wala akuunanna ahaadee oo ahaadee macahu nebiga maciisa yowmi haada maalinkaygan qaala waxauu yidhi fajaءa almasjida masjidkii buu yimid fasa'ala can اnabiyi sal slam nebiga ayuu su'aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen kharaja waa baxay wawajaha haahunaa meeshaan buu u jeestay fakharajtu calaa irihi raadkiisaan ku baxay as'alu canhu anee su'aalayo raadinayo nebiga xataa dakhala bi'ra ariis ilaa ceelka ariis la yidhaah uu ka galay fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiistay wa baabuhaa albaabkeedana min jariidin laan timireed iyuu ka samaysnaa xataa qadaa rasuulu llahi sal l slam xaajatahu ilaa nebiga xaajadiisii uu gutay fatawada'a waa weysaystay faqumtu ilayhi waa u kacay xaggiisaan u istaagay fa idaa huwa jaalisun waaba isagoo fadhiyo calaa bi'ri ariis ceelka korkiisuubu fadhiyaa watawasada wuxuu dhexdhexaystay qufahaa raarkeeda yani ceelka raarkiisa yani meesha wareegsan ayuu ku fariistay nebigu markaa dhexdhexaystay wa kashafa can saaqayhi labadiisa shanshana waa fayday maradiibuu kor uga qaaday wa dallaahumaa waa laalaadiyey fi lbi'ri ceelkuu ku laalaadiyey fa sallamtu calayhi waan salaamay uma insaraftu waa iska tegey fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiistay faqultu waxaan idhi la akuunanna ahaadee maanta bawaaba rasuulillaahi sal l salam rasuulka ninka ilaalinayaan noqonaya alyowma maanta waxaa laga qaadanaya yani nebiga in la laasimo cilmi badan baa laga faa'iideysanayaa duco iyo khayraa laga faa'iideysanaya saxaabada say ugu dadaali jireen waxaa kaloo xadiidka tusayaa qofku qof inuu waardiye u noqon karo qof uu fadli iyo cilmi iyo khayr kutabaayo inuu yacni gacanyaro u noqon karo nacam si uu cilmigaasna uga faa'iideysto ducadiisa iyo wanaaggiisana marka uu u helo xadiidkii marka ahaa kitaabuljanaa'is aan kusoo maraynay ee ahaa yani walam tajid cindahu bawaaban naagtii nebiga intay u timid sal l salam iyadoo qabriga kor fadhiso uu yidhi ittaqi illaaha wasbirii ilaahay ka cabso sabr waatay tihi ilayka canii iga tagay tihi fa innaka lam tusab bimusiibatii nebiga inuu yahayna ma aynan garanaynin markii loo sheegay rasuulkii waayo layidhi waa oroday nebigay u tagtay falam tajid cindahu bawaaban xadiidka waxaa nebiga agtiisa kama aynan helin waardiye iyo kansee loo jamcina kitaabulaxkaamna waa ugu tegi doonaa bawaab inuu qofka samaysan karo iyo in kale iyo culimmada qaar laba macnoba waa ku jamciyaano mid waxay yidhaahdaan rasuulka sal ll ly slam isagu ma uunan samaysanin hadda oo ma uunan dhihin iyo waardiye ma uunan dhihin ee isaga unbaa marka iska sameeyey camalkaas ayb macnaha labaadna ama wejka labaad waxaa weeyaan in la yidhaahdo markii nebiga bawaabku wuxuu iska daayey markii hore waa la ilaalin jiray markay soo degtay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallaahu yacsimuka min annaas markay soo degtay wixii ka dambeeyey iska dhaafay bawaab intii ka horreysa laakiin waa la waardiyey jiray qisadaanna walacalla intii ka horreysay inay ahayd siyaabahaasay marka yaaloo jamciyaa ayb markaa wuxuu yidhi laakunana bawaaba rasuuli lahi sal l slam alyowma fajaaa abuu bakrin abubakr baa yimid fadafaca albaaba albaabkiibuu soo riixay faqultu man haada bacdi shuraax waxay dhaheen fadafaca albaab waxaa laga qaadanayaa waa intaynan soo degin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy saas sax maaha fadafacadan laftirkeeda haddee inuu isti'daan weydiistay ma diideyso qisada gadaasheedana inuu isti'daan sameeyey waa laga fahmaaba ayb fadafaca albaaba albaabkiibuu riixay faqultu waxaan idhi man haadaa faqaala abuu bakrin faqultu waxaan idhi calaa rislika joog uma dahabtu waan tegey faqultu yaa rasuula allah haadaa abuu bakrin kani waa abuu bakar yasta'dinu isagoo idin dalbanaayo faqaala waxauu yidhi iidan lahu u idin wabashirhu biljanna u idinoo ha soo galo jannana ugu bishaaree marka abuubakar manqaba iyo fadli baa meeshaan ugu sugan marka faaqbaltu waan soo jeestay xataa qultu liabii bakrin ilaa an abuu bakr uga idhi udkhul gal warasuulu llahi sal l salama rasuulka allana yubashiruka biljanna buu kugu bishaaraynaa fadakhala abuu bakrin abuu bakr waa soo galay fajalasa can yamiini rasuuli llahi sal salam nebiga midigtiisuu fadhiistay macahu isaga maciisa fi lqufi raarkii ayuu kula fadhiistay wadallaa rijlayhi labadiisa lugoodna waa laalaadiyey filbi'ri ceelka ayuu ka laalaadiyey kamaa sanaca anabiyu sal l salam sidii nebigu uu yeelay wa kashafa can saaqayhina waa fayday uma rajactu waan laabtay fa jalastu waa iska fadhiistay waqad taraktu akhii walaalkay ayaan ka soo tegay yatawada'u isagoo weyse qaadanayo wayalxaqunii isoo haleelayo yanii nin ila dhashay ayaa wuxuu yidhi waa soo weysaysanaya waa kaa daba imaanaya faqultu waxaan idhi in yurid illaahu bifulaanin khayran ilaahay hadduu hebel khayr la doonay yuriidu akhaahu walaalkiibu u jeedaaye ya'ti bihi ilaahay keenee maanta meeshaan yani meeshaan nebigu uu jannada dadka ugu bishaaraynayo haddii ninkan walaalkee ilaahay khayr la doonay maanta halkaanuu imaan doonaa jannadaasuu heli doonaa faidaa insaanun waaba insaan isagoo yuxariku uu dhaqdhaqaajinayo albaaba albaabka faqultu waxaan idhi man haada kan waa kuma faqaala cumar bnu lkhaaab faqultu calaa rislika tartiibtaada uma ji'tu ilaa rasuuli llahi sal l salam fasallamtu calayhi waan salaamay faqultu haada cumar bnu lkhaaab kani waa cumar yasta'dinu soo idin dalbanayo faqaala waxau yidhi iidan lahu u idin wabashirhu biljanna faji'tu waan imid faqultu udkhul gal baan idhi wabasharaka rasuulu llahi sal l salam biljanna nebigana jannou kugu bishaareeye bacdi riwaayaat waxay leeyihin markii saa la yidhi alxamdu lilah baa mid walba u yidhi fadakhala fajalasa maca rasuuli llahi sal l slam nebiga ayuu la fadhiistay fi lqufi raarka can yasaarihi dhanka bidix buu kala fadhiistay wadallaa rijlayhi labadiisa lugood buu laalaadiyey fi lbi'ri ceelka uma rajactu waan laabtay fajalastu waa fadhiistay faqultu waxaan idhi in yurid illaahu bifulaanin khayran ya'ti bihi walaalkii buu sheegaa fa jaaa insaanun qof baa yimid insaan yuxariku albaaba albaabka dhaqdhaqaajinaayo faqultu waxaan idhi man haada kan waa kuma faqaala cuhmaanu bnu cafaan wuxuu yidhi waa cumaan faqultu waxaan idhi calaa rislika tartiibta faji'tu ilaa rasuuli llahi sal l slam rasuulkan u imid faaqhbartuhu waan u sheegay faqaala waxa uu yidhi iidan lahu u idin wabashirhu biljanna janno u bishaaree calaa balwaa tusiibuhu maca balwaa imtixaan iyo balaayo lala qabo tusiibuhu asiibi doonto yacnii imtixaan iyo bala ku dhici doontana u sheeg fa ji'tuhu waan u imid faqultu lahu waxaan ku idhi udkhul gal wabasharaka rasuulu llahi sal l slam biljanna ayuu kugu bishaareeyey calaa balwaa tusiibuka markaa riwaayaadka waxay leeyihin cuhmaan marka waxau yidhi alxamdu lilaah wallaahu lmustacaan alxamdu lilah buu yidhi jannadii loogu bishaareeyey ilaah uga mahadnoqay yacnii baladii marka balaayadii waa kugu dhici doontaa la yidhina wallaahu lmustacaan buu ilaaha laga kaalmaystaa belada marka nebigu uu ishaarayo waxay tahay dilkii la dilay waay gurigiisa inta loogu soo dhacay ayaa la dilay cumaan radi allaahu canhu ayb nimankii intay hareereeyeen uu ku yidhi yacnii si kasta uu ula hadlay dhaafi waaye faqultu lahu udkhul wabasharaka rasuulu llahi sal l slam biljanna calaa balwaa tusiibuka fadakhala waa galay fawajada alqufa wuxuu arkay raarkii qad muli'a meeshii nebiga ka fadhiyey inay buuxsantay fa jalasa wuxuu fadhiistay wijaahahu hortiisa min ashiqi alaakhari dhinacii kale qaala shariiku bnu cabdillaahi waxauu yidhi qaala saciidu bnu lmusayab faawaltuhaa waxaan ku fasiray qubuurahum qubuurtooda qubuurtooda marka see loogu fasiraana qubuurtii waxaa loogu fasirayaa nebiga iyo abuubakar iyo cumar waa isku dhinac isku ag yaallaan cumaanna baqiicuu ku duugan yaho meel kaleu ku jiraan cumaan marka waa ka gooni saddexdoodana waa isla joogaan meeshaanna marka maxay tahay saddexdooda waa isla joogaan cumaanna ka gooni waay keligiis ayb ee maahan marka hab gaaro marka yani la sheegayo maaha habkaasna marka bacdi shurax waa isku kallifaan laakiin ibnu xajar waxa uu yidhi hab gaara iyo sawir gaara maahane yani waxaa weya saddexdanna inay isku meel joogaan isku dhow yihiin isaguna xoogaa yar uu ka fog yihi ayb xadiidka marka tarjamada waxaa ku sugan marka abubakar manqaba yaa ugu sugan ayb kanaan ilaa baabkaan gaarsiinayna qaala xadaanii moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxyaa waa gaagaabayin dhib hore can saciidin can qataadata ana anas bna maliki radia allahu canhu xadaahum ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga sacida uxudan uxud ayuu fuulay wa abuu bakrin buurta uxuduu fuulay wa abuu bakrin isaga iyo abuu bakr yani sacida uxudan huwa wa abuu bakrin inla dhaha fiicno lanna damiirka yani marka lagu cadfaayo isim daahira marka lagu cadfaayo damiir marfuuca in la soo celiyo isagoo munfasila la soo celiyo ayaa afsax ah marka waxay leeyihiin yanii luqadii marka afsaxa ahayd meeshaan marka kani kuma imaanin ayb war fara badanna marka waa isagay jir jiraan ayb ana الnabiya sal l slm sacida uxudan waabuu bakrin huwa waabuu bakrin riwaayana saas dhehaysaa marka waxaa laga yaaba riwaayadan macno in lagu wariyey waabuu bakrin wacumaru iyo wacuhmaan farajafa bihim waa la gilgishay buurtii baa la gilgilatay faqaala nebigu waxa uu yidhi uhbut sugnow uxudu yaa uxudu uxudow fainamaa calayka nabiyun wasidiiqun washahiidaani korkaaga waxaa saaran nebi iyo sidiiq waa abuu bakr washahiidaanina waa cumar iyo cumaan iyagana marka abubakr manqaba iyo fadli baa ugu sugan qaala xadaanii axmedu axmed bnu saciidin abu cabdillaahi qaala xadaanaa wahbu bnu jariir qaala xadaanaa sakhrun can naaficin ana cabdاllahi bna cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sal l slam baynamaa ana calaa bi'rin ceel xilli aan marka korkiisa ahay anzicu minhaa aan shubaayo jaaءanii abuu bakrin baa ii yimid iyo wacumaru faakhada abuu bakrin idalwa abuu bakr wadaantiibuu qaatay fanasaca danuuban aw danuubayni waa siibay waa bixiyey yacnii wadaan ama laba ayuu bixiyey wa fii nascihi dacfun bixintiisana taagdarri baa ku jirtay wallaahu yakfiru lahu uma akhadaha ibnuulkhadaab ayaa qaaday min yaddi abi bakrin buu ka qaatay fastaxaalat fii yaddihi gacantiisay isugu beddeshay karban wadaan weynin badan falam ara cabqariyan min annaasi ma aanan arkin qof cabqari ah oo dadka ka mida yafrii fariyahu yacmalu camalahu camalkiisoo kala samaynayo fanasaca waa siiba xataa daraba annaasu bicaطanin qaala wahbun alcaطanu mabraku libil geela meelaha ay fariistaan waay yaquulu xataa rawiyat اlibilu faanaaha ilaa yanii geelii ou oom baxay oo markaa yanii ay farfariistaan yanii dadkii waa haraad baxeen waay cumar waa ku haraad baxeen dadkii waa soo macnayna xadiidkan halkaanuuna marka ibnu xajar aada ugu sharxa xadiidkan meeshaana ka fiirinaysaan waqad dakara shaaficiyu tafsiira hada alxadiidi marka uu leeyahay qaala xadaana alwaliid bnu saalix qaala xadaana ciisa bnu yunus qaala xadaanaa cumar bnu saciid bni abi lxuseyn almakiy can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal inii lawaaqifun inii aniga lawaaqifun mid taagan yaan ahaa fii qowmin dad dhexdood fadacaw allaha licumara bni اlkhaaab cumar bn khaaabay alla u baryeen waqad wudica calaa sariirihi ibnu cabaas wuxuu leeyahay anoo dadkii dhex taagan dad baa cumar ilaahay u baryey waqad wudica calaa sariirihi cumar isagoo la saaray sariirtiisii naxashkii isagoo la saaray idaa rajulu nin waab isaga oo min khalfi xagga dambe xaggayga dambe qad wadaca mirfaqahu xusulkiisa ou dhigay calaa mankibii garabkayga xusulkuu garabkayga saaray xusulkiisa ayuu garabkayga saaray yaquulu uu dhahaya raximaka allah allah kuu naxariisto in kuntu waxaan ahaa la arjuu inaan rajaynayo an yajcalaka allaahu alla inuu kaa yeelo maca saaxibayka yanii cumar buu u ducaynaya isagana ninkan wuxuu leeyahay waxaan in kuntu inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la arjuu inaan rajaynayo an yajcalaka allaahu alla inuu kaa dhigo uu kaa yeelo maca saaxibayka labadaadii saaiib labadiisa saaxiib waa nebiga iyo abubakar liannii maxaa yeele kaiiran maa kuntu asmac waxaa badnayd inaan maqlaye rasuulallahi sal l slam rasuulka oo yaquulu dhahayo kuntu wa abuu bakrin wa cumar wa facaltu wa abuu bakrin wa cumar kuntu ana wa abuu bakrin wa cumar wa facaltu ana wa abuu bakrin wa cumar waindalaqtu ana wa abuu bakrin wa cumar bay ka dhigan tahay yani mar kasta nebigu labadiina oo idin hadal haayay aniga abubakara iyo cumaraa saas samaynay anigii abubakar iyo cumaraa soo galnay anigii abubakar iyo cumaraa saan samaynay yani wuu idin hadal haayey marka labadaadii saaxiib in ilaahay ku haleeshiiye ayaan rajaynaa buu lahay fain kuntu la arjuu waxaan rajaynayaa an yajcalaka allaahu inuu alla ku yeela adiga macahumaa labadooda macooda faltafattu ibnu cabaas wuxuu yidhi ninka sidaa dhahayaan fiiriyey faidaa huwa caliyu bnu abi aalib waaba cali buu yidhi ninkaxadiidkanna waa xadiid kaloo shiicada dhabarka ka jebinaya maxaa cali baa saan u ammaanayaba cumar soomaha abuubakar iyo cumar labadoodaba iyagiina marka way ka weecdeen dariiqadooda way ka leexdeen qال xdثna mحمد بن يزيد الكوفي qال xdثna الوليد عن الأوزاعي عن يحyى بن أbي kثير عن محمد بن إبراهيم عن cروة بن الزبير qال sألت cبداللahi بن cمr ayaan su-aalay عan أشhد ma صنca المشhركوna برasuuلi الlahi صلى اه sلم muشhrikiinta waxay nebiga ku sameeyeen wixii ugu darnaa qaala waxau yidhi ra'aytu cqبة بن أbي mcayd ayaan arkay jaءa ilى النبiي sl اه sلم isagoo nebiga u yimid wa huwa yuصلii isagoo tukanayo fawadaca ridaa'an fii cunuqihi cuqba ninkaa gaalkaabaa wuxuu dhigay ridaa'an go' marada kore ayuu fii cunuqihi qoortiisa uu yeelay fa khanaqahu bihi waa ku ceejiyey khanqan ceego shadiidan aad u daran fa jaa'a abuu bakrin abuubakar baa yimid xataa dafacahu canhu ilaa uu ka riixay ayb uu ka furay markaa fa qaala waxa uu yidhi ataqtuluuna rajulan qof miyaad dilaysaan an yaquula liajli an yaquula inuu yidhi darteed miyaad u dilaysaan rabbi allah rabbigay waa alle inuu yidhi darteed maa u dilaysaan muxuu idinka galabsaday dadku haddii marka xumaanta ay ku badatay iyo sharta qofka isagoo waxba ka galabsanin iyo wuxuu ku dilayaa rabbi allah rabbigey allah rabbigeeya waxba yani kam min annaasa yacni dhulka hoostiisa u jiifaan intaa darteed an yaquula liajli an yaquula inuu yidhi rabbi allah rabbi allah rabbigay waa alle waqad jaa'akum weliba uu idinla yimid bilbayinaati xujooyin cadcad min rabbikum xagga rabbigii ninkii yacnii mu'minu aali fircawn wixii uu reer fircawn ugu caqli celiyey ayuu abuubakarna dadkiisa ugu caqli celinay quraysh uu ugu caqli celinaa haadaa marka waxay ku tusay yani calaa khasaarati cilmihi wa yacni kahrati fadaa'ilihi radia allaahu canhu wa radya canhum ajmaciin wsala allah wslm cla nabiyina mxamadi wcla alih wsaxbi wslm